faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyo cadaado qodobada maanta aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn warar dheeraad ahoo laga helayo qarax ismidaamin ah oo sababay dhimasho iyo dhaawaca maanta ka dhacay ex kontarool ee magaalada muqdisho maamulka isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho oo sheegay in la gaarsiiyey dhimashada toddobaatan iyo saddex qof iyo dhaawaca konton iyo laba kale banaanbax looga soo horjeeda mas-uuliyiin ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ka dhacay degmada bacaadweyne ee gobolka mudug maamulka galmudug oo sheegaya inuu dhaqan galay heshiiska ay gaareen beelihii dhowaana ku dagaalamay bariga gobolka mudug saraakiil ka tirsana ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo magaalada baardheere ee gobolka gado ka bilaabay kulamo lagu xallinayo xiisad halkaasi ka taagan madasha xisbiyada qaran oo ka horyimida qodobo ka mid ah sharciga doorashooyinka dalka wasaaradda waxbarashada galmudug oo daafurtay qaybinta bugaagta manhajka dugsiyada hoose iyo dhexe ee deegaanada maamulka galmudug qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo bilaabay inay dayactir iskaa wax u qabsaha ku sameeyaan goobo muhiima oo ku yaala degmadaasi qodobadaas iyo qodobo kale warka duuree raadiya cadado ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa sabdi taariikhda ay ku aaseysan tahay siddeed iyo labaatanka disembar sannada labada kun toban iyo sagaalka haatanna warkii oo dhan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miidaamin ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo maantay ka dhacay ex kontarool afgoye ee magaalada muqdisho dhinaca kale maamulka isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in la soo gaarsiiyey dhimashada toddobaatan iyo saddex qof iyo dhaawaca konton iyo laba kale sida warkan magaalada muqdisho uga soo diray cali cumar maxamed
halkani waa isgoyska aadka u mashquulka badan ee ex control afgooya ee magaalada muqdisho oo lagu kontaroolo gawaarida nuucyadeeda kala duwan ee doonaya inay gudaha u soo galaan magaalada muqdisho iyo kuwa kasii baxaya balse wixii saakay halkani ka dhacay ayaa burburiyey dhalanteedkaasi ciidamada dowladda soomaaliya waxay ku mashquulsanaayeen qaadidda canshuurta iyo baaritaanada gawaarida kala duwan dadkuna waxay kala gooshayeen afarta qeyb ee uu ka kooban yahay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho balse mar qura ayay dadku maqleen jug xoog badan ayna garanaynin halka looga yimid gaari xamuula oo lagu soo raray waxyaabaha qarxa ayaa ku qarxay goob ay ciidamada dowladda soomaaliya ay ku qaadaan canshuurta oo ku taala isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho daqiiqado kooban gudaheeda ayay mar qura goobta waxay isku beddeshay dhiig iyo argagax dad badan oo dhaxalgal u ah bulshada soomaaliyeed oo ay tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa iyo lixdan qofood ayaa ku nafweysay weerarkani sagaashan kalena way ku dhaawacmeen meesha waxaa waaye dad badan oo meyd waa jiraan meesha wax ka dhaceenna waa meeshii baalka la yidhaahdo sabti yareedoo kusneed oo canshuurta ku canshuurta deganaayeen marka hadda dhimashadu intay la eg tahay weli lama cad xalbeygtin laakiin ambulance fara badan ayaa meesha joogto dhaawacyo fara badan ayaa la aruurinayaa dadka shacabkaana looma ogola inay gudaha ogolaan askar ayaa isku gadaan sii xirtay laakiin khasaare fara badan ayaa jiro oo dad aad u googo- waa jiraan oo kor laga xaaxaabinayo waa arkayna dhulka laga qaadayo khasaarada wax lagu qaadayo shacabkiisay kala yihin kala gal karno annaga dadka ku dhintay qaraxa ayaa waxay isugu jireen soomaali iyo ajaanib u dhashatay dalka turkiga waxayna marayeen goobta uu qaraxu ka dhacay saddex askari oo ku sugneed goobta uu qaraxu oo ka dhacay laba ajaanib ah oo injineero u dhashay ah dalka turkiga iyo saddex ilaaladooda ayaa ka mid ah dadka dhintay iyadoo sidoo kale shacab fara badan haba u darnaatee ubixii soo koraya ee ardayda jaamacadda dhigata gaarigani sidan u burburay oo boolisku ay sheegeen waa gaari ay saarnaayeen arday ka mid ah kuwa jaamacadda banaadir balse guddoomiyaha guud ee jaamacadda oo aynu la hadalnay ayaa waxa inoo sheegay in weli ay baadigoobayaan arday fara badan oo nolol iyo geeri aana midna lagu hayn waa fiicanahay waa fiicanahay weli waxaa waaye xaquururin baan ku jirnaa ee dhimashaduna waa badan tahay ilaa dhowr soon bay gaarayaan dhaawacuna wuu badan yahay laakiin weli wixii nooma fadhiyaan marka warbixinta markay noo soo aruurto noo tegay waxaan isaalka madiinaan tegay weelad badan oo ardayda wiilay dhaawac badanna waa jiray jirkana waa tegay dhowr dhaawaca wiilay laguma ma jirin qaar badanna meesha ku dhigneedkoon dadkii waalidiintii qacda markii la aruurinaya weli wax rasmi mahan laakiin dhib badan baa dhacay masiibo qadan baa dhacday yaa haa xagururin baan ku jirnaa haa dhanka kale mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxay ka hadleen qaraxii ka dhacay maanta isgoyskani ex control afgooye ee magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo soo gaaray ex control afgooye ayaa sheegay in dad ka badan sagaashan qofood ay ku dhaawacmeen qaraxa maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho duqa muqdisho ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in tirada dhimashada aysan yareen islamarkaana aan weli la xaqiijin karin maadaama uu socdo gurmad xoog leh oo dadku waxyeelada soo gaartay weli loo fidinayo xarumaha caafimaad ayaa waxaa la geeyey dad aad u fara badan oo dhaawaca iyagoona weli halkaasi ay ka socoto gurmad deg deg ah oo ay sameynayaan laamaha kala duwan ee caafimaadka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maantay oo ah maalin sabti ah ah dabayaaqada bisha desembar waxaa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonnaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyada dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda banaadir innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto ee, dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan ee, waxaa la laayay dadkaas dhagariqabayaasha ku soo duulay dalkeenna soomaaliya ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen ee, mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka magan gelnay shartooda bulshada soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda Ee, waxaa aan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo ciidamadii amniga ee maahan markii ugu horeysay oo qarax caynkan oo kale uu ka dhaco isgooska ex control afgooya ee magaalada muqdisho iyadoona qaraxyadii u dambeeyey ee ka dhacay isgooskani ay khasaaraha u badan ay soo gaaraysay dadka shacabka ee ku nool magaalada muqdisho banaanbax looga soo horjeedo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka dhacay degmada bacaadweyn ee gobolka mudug xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada bacadweyn ee gobolka mudug ee galmudug waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay ka qayb qaateen maamulka degmada iyo qeybaha kaldoonida bulshada ku nool deegaankaasi waxaana sababta banaanbax loo dhigay ahayd cabasho ay ka muujineen guddoon ku-xunka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mahad cabdulle cawad oo ku eedeeyeen in faragelin uu ku hayo dhaqanka degmada bacadweyne ku mateli doona saxiixyaasha galmudug ee soo dhisi doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gudoomiyaha deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug axmed daahir oo la hadla reediyo cidaado ayaa sheegay in cabashadana ujeedada u weyn ay tahay cabasho xoogle ay ka muujineen guddoon ku-xunka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuuna sheegay inuu faraha uu kala bixi deeda dhaqanka deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ku mateli doona xubnaha saxiixyaasha ee galmudug kuwaasoo soo dhisi doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug waxa uu sheegay in dhibaato xoog leh hadda uu hayo dhaqanka islamarkaasna loo baahan yahay in faraha uu kala baxo wuxuu sheegay in xiriir ay la sameeyeen balse uu ka gaabsaday oo sheegay inuu ka garaabi diiday inuu faragelin uu ku sameeyo dhaqanka ka soo jeeda deegaanka islamarkaasna ka mid ah saxiixyaasha galmudug kuna sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug kuwaasoo halkaas u jooga sidii usoo dhisi lahaya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug sidoo kale waxauu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay taageersan yihiin balse ay kasoo horjeedaan faragelinta mahad cabdil cawd uu ku hayo odayaasha soo xuli doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo hadda dhuusamareeb ugu sugan sidii usoo saari lahaayeen baarlamaanka labaad ee galmudug
laba qodob baan u haysanaa baan ku yiri laba qodob waxaa la rabaa warka laftigaagu inuu ku dhaco labadaas qodob waxa weeye eeda eedda loo haysto koowaad eedda koowaad eedda koowaad waxa weeye faragelin uu ku hayo dhaqanka ay leeyihiin beesha qubays oo uusan wax shuqula ku lahayn asagu eedda labaadna waxay tahay inuu yahay ninkaasi la yidhaahdo mahad cabdalla cawad inuu yani fargelintan inuu dhaqanka waa fargelin inuu haa in uu sameeyey qoraal uu ku qaybshay dadka saxiixayaasha u ah qubays oo uusan shuqul ku lahayn qaybtaasu faraha la galo oo faraha kala dhexelaya ilaa dowladii hore oo ninkii la dhihi jiray cabdikariim xuseen guude asaga iyo dad lamid aha faraha kula jira oo ay ka dhaq ka dhaq ay ka dhaq ay ka dhaqaaqi lahda adeer dadkii aan kala hadli lahayn oo dowladda noogu jiray dadka asaga una shaqaynaya weeye oo annaga ku taagan yacni horumarkeena iyo danaheena noo gaarka ah dadkii aan kala hadalno kolley isaga waxa weeye mid yaha inaan kala hadalna maahane annaga eh, waxa weeye cid kale oo hadda aan kala hadalna ma jirto laakiin waxaan ognahay waxyaabaha uu ku kacayo waa waxaan u socono dhaqdhaqaaqood oon ognahay oo cadayntaasee lasoo hordhigayo facebook waxay ku jiraan eh, eh, waxay ku jiraan facebookyada hadda ka buuxaan waxyaabihii isaga uu qoraal qoraalka hayo uu soo qoray adeer dadka eh, waxa weeye aan la hadalnay waxay noo caddeeyeen inay la hadleen inuusan uga garaabin inuu yacni hawshaas eh, faraha la galay inuusan uga garaabin marka waxaan caddaynaynaa annaga cabashadeena waxaan ku caddaynaynaa inaan aan wax naga dhexeeya la arag waxaan ka codsanaynaa sir walaaltinimo leh faraha inuu kala baxo arrimahaas uu faraha kula jiro banaanbaxaan maanta ka dhacay deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ee galmudug ayaa ku su-aadaya xilli qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug ay weli muujinayaan cabasho ballaaran oo ku aadan qaabka loo dhisayo galmudug taasoo hadda ay ka wada dowladda federaalk soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee galmudug maamulka galmudug ayaa sheegay inuu dhaqan galay heshiis ay gaareen beelihii dhowaana ku dagaalamay bariga gobolka mudug wasiirka tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle oo la hadlay idaacadda v-oda laanteeda afka soomaaliga ayaa sheegay inay dhaqan galeen heshiisyo ay gaareen beelihii dhowaana ku dagaalamay bariga gobolka mudug dagaalkaasi ayuuna sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labadii beelood ee halkaasi ku dagaalamay iyo dadkii shacabka ah ay ku dul dagaalameen sidoo kale wasiir falagle ayaa sheegaya in deegaanada ka tirsan bariga gobolka mudug ay dileel ka geysteen kooxo hubaysan kuwaasi uu sheegay inay u abaabulan yihiin habbeeleed haddase wixii ka dambeeya ayuu sheegay in laga gudbay arrintaasi maadaama lagu heshiiyey in qofkii dil geysta la dilayo runtii waxaan dhihi karaa ha waxa weeyaan meeshaas baa dunyara aan kugu aan u isbiido dadka dhadhegeysanaya deegaankaasi soddon sano in ku dhow ayaa wiil yar oo qori dabalaaba wataa uu si dooxata ah oo safar dheera oo labada dhinacba midba dhinac u socday oo ka tambadiyey waxgaradkii dadka deegaanka ee dagaal ciidameed oo kafool kafoola oo laba ciidano isusoo duushoo dana kala leh ee deegaanka waxaa ugu horreysay dagaalka hadda lagu soo baxay oo labadaa isdaba yiilay laakiin inta kaloo dhan waxay ahaayeen waxaa loo yaqaana dooxatada oon soomaaliya meel kale ay ka jirta aysan jirin deegaankaas wey dib iska iska socda oo hadhowdii kilomitro markuu jaro wixii nool oo halkaas ku arka dilaya ama labada dhinaacba marka katabadintaas ayaa qodobka u muhiimsan uu ahaa maadaama colaad kale oo aysan dadka ka dhexin oo dadku ay qaata taagnaayeen ay ka dambaysay marka qodobkaas aada muhiim u ahaa waana dhaqan galay sababta waxa weeyaan ciidamo lagu kala soyahay ayay dowladda meesha dhigtay waana waana soo xoojinayna bay yidhaahdeen labada dhinacna way saxiixeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa magaalada baardheere ee gobolka gado ka bilaabay kulamo lagu xalinayo xiisad halkaasi ka taagan cabdulmajiid cabaas adan fantaastig ayaa ka warramay xilli muddooyinkii dambe ay magaalada baardheere ee gobolka gedo ay ka taagneed xiisad u dhexayso maamulkii hore ee jubbaland ee xilka ka qaaday iyo sidoo kale maamulka cusub ee dhowaan halkaa ee jubbaland u magacowday ayaa wararka aynu ka helino degmadaasi waxa ay sheegayaan in magaalada baardheere ee gobolka gedo uu ku sugan yahay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale taliyaha qaybtaasi waxaana sidoo kale halkaa la filaya in maanta kulamo kala duwan ay kula qaataan waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan magaalada baardheere ee gobolka gadow kuwaasi oo kala hadli doono sidii looga wada shaqayn lahaa nabadda guud ee degmada iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada saraakiishan ayaa xalay waxa ay horudhac ahaan ula kulmeen odayaal ka soo jeeda beesha uu ka soo jeedo guddoomiyihii hore ee dhowaan xilka laga qaaday iyo sidoo kale guddoomiyaha cusub ee dhowaan halka ee jubbaland u magacowday ayaa sida aan wararka ku helino waxa ay sheegayaan in labada dhinacba ay ka wada hadleen sidii loogu wada shaqayn lahaa nabadda guud ee degmada baardheere kulamadan ayaa sidoo kale waxa ay maanta la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyaga oo markaa kala hadli doona sidii degmada iyo deegaanada kale ee ku xeeran looga shaqayn lahaa midnimada iyo nabadda shacabka reer baardheere arrintan ayaa waxay imaanaysaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey degmada baardheere uu ka taagnaa khilaaf u dhexeeya maamulkii hore ee degmadaasi ay jubbaland xilka ka qaaday iyo sidoo kale maamulka cusub ay dhowaan halkaa u magacowday cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa hadda furtay qaybinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose iyo dhexe ee deegaanada maamulka galmudug cabdulaahi warsamo rable sky ayaa dhusmareeb ku sadar warkan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug iyo tan federaalk ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ka daafuray qaybinta buugaagta manhajka cusub ee dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka kuwaasi oo tiradoodu dhammayd boqol iyo konton kun oo buug oo loogu talagalay in si bilaash ah loogu qaybiyo ardayda dhammaanba dugsiyada dowlad goboleedka galmudug munaasabada qaybinta buugaagtan waxaa lagu qabtay xarunta dugsiga almaamuun ee magaalada dhuusamareeb halkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada soomaaliya wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka magaalada dhuusamareeb guddoonka waxbarashada magaalada dhuusamareeb maxamuud axmed cali iyo maamulaha dugsigan cabdisalaam firidho ayaa ugu horeyn munaasabadan ka hadleeyay
qaybintii buugaagtii manhajkii afka soomaaliga ku baxayay ee ardada dugsiga hoose ay qaadanayeen hoose dhexe aandhehe aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa waxaan uga mahad celinaynaa dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo haddii ilaahay kuu roon yahay qubaradii macnaha diyaariyey in afkii soomaaliga wax lagu barto manhaj taya leh ardaygiina uu fahmi karo waxna ka faa'iidi karana ay u soo saareen waa wax aad iyo aad een, looga mahad celiyo waana bogaadinaynaa caruurtii galmudug ardadii galmudug mustaqbalkii galmudug ayaan maantay manhajkii loogu talagalay oo soomaali ku qoran oo weliba si bilaasha ay ku qaado doonaan waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka galmudug axmed daaq cabdi falko ayaa munaasabadan ka sheegay ahmiyadda ay leedahay hirgelinta manhajka cusub ee dalka iyo sida ardadan looga faa'iideyn doono hawshaan maanta wahayno waxay daba socotaa eh, waa wejigii labaad ama dahfurkii labaad ee manhajka qaranka ee dugsiga hoose iyo dhexe Een, wuxuuna daba socdaa een, een, bishaan bilowgeedii markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka dahfuray magaalada muqdisho een hal- uu ku- ku baaqay hal milyan oo boog in si firi ah ardada soomaaliyeed lagu gaarsiin doono halkaas milyan een, waxaa galmudug uga soo aaday boqol iyo konton kun oo boog baan haddii ilah yidhahda aan- iminka maanta aan ku daafuraynaa Een, iskuulkan ee, almaamuun ee dhu- caasimadda ku yaalla dhuusamareeb oo wasaaradda waxbarashada ay gacanta ku hayso si bilaash ana ardada muxuu ahaa reer galmudug wax ugu bartaan marka waxa weeyaan waa fursad runtii aad iyo aad muhiim noogu ah Een, dahfurkan ka bacdi waxaan bilaabi doonaa in yacni arday walba oo reer galmudug ah uu helo buug uu helo mana aha buuggaas buug uu leeyahay ma aha buug uu iskuulka uu leeyahay waa buug shuruuc gooniya leh uuna leeyahay hanti ay leedahay muxuu ahaa qaranka uu leeyahay ama wasaaradda waxbarashadu ay leedahay ugu dambeyn waxaa munaasabadan soo gunaanaday cabdinuur axmed jaamac oo ah xiriiryaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka isagoo tilmaan ka bixiyey juhdiga wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay ku bixday hirgelinta manhajkan waxay noo tahay een, taariikh lama ilaawaan ah inaan manhajkii qaranka oon goobjoog u noqono lagu daafurahayo een, caasimadda een, maamul goboleedka een, galmudug ee dhuusamareeb een, ayadoo oo daba socotay een, daafurkii een, qaran ee madaxweynaha qaranka uu daafuray Een, runtii een, waxaa la odhan karaa een, wasaaradda waxbarashada een, wax- shaqada ugu badan laga raba inay u qabato een, ummadda waxaa waaye inay soo saarto een, ummad isku sii u fakaraysa ummad een, isku maskaxa een, ummad een, homogeneous culture leh Een, runtii een, waxaa een, kuleytaba dhidi- een, dhidibaax u noqon kara dhidib u noqon kara waa in la helo een, manhaj qaran een, oo qoran wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday faafinta manhajka cusub ee dalka ee dugsiyada hoose iyo dhexe kuwaasi oo haatan la bilaabayo dhaqangelintooda waxaana dhowaan daahfuray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa bilaabay dayactir iska wax u qabso ah oo lagu sameynayo goobo muhiim ah oo ku yaala degmadaasi bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa ka waramaya qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne ayaa bilaabay inay dayactir ku sameeyaan keliga waraabaale uu fatahaad ka geysto webi shabeelle dhex mara magaalada beledweyne xilli roobaadka marka la gaaro waxaana qaarkood ay sheegeen inaysan jirin wax caawinaad ah oo ay ka heleen dowladda soomaaliya iyo madaxda hirshabeelle hal roob laba jeer soo noqonaa markaan aragnay waxaan ku talagalnay inaan isku tashanno annaga howshaasna aan qabanno waxna aan ka qabanno ilaa gamberlaaba aan webiga ugu ridnayna aan wadno haddaan helayna dad islaam ahoo shaqadaas nala qabtana diyaaran unahay waa soo dhowaynaynaa xaafadda howlwadaag iyo buundaweyn odayaasheeda waayo halkan waxaan ku hadlaayo Ee, markaan aragnay xaafadda dhibaatada haysata afar iyo labaatan saaca sannad walba biyaha soo baxaayo iyo dadka masaakiinta hoo barakacaayo markaan ogaanay waxqabadka bulshada hiiraan ee, waxaan isweydinnay inaanan xaafadda isku tashato dhallinyaro iyo odayaal xaafadda oo isxilqaamayaan nahay halkan waxaan ka caddaynaynaa inaan kiligo dhisno kunan dhisno xaafadda dadka la aru- laga aruuriyo dhaqaalahaas oo keliga ay lagu dhisaayo waxaan nahay dad isxilqaamay oo ah dhallinyaro iyo odayaal ah waxaan rabnaa waxaan u istaagnay jaabkayna waxaan rabnaa waxaan rabnaa in aan xooggayna iyo jaabkayna aanan maarka jaabkayna xooggayna aan keliga ku bixinno intiina soo garab istaagaysana iyadana waa maacsan tahay waxaan kaloo rabnaa inaan maaragta aan shaqaysanno oo biyaha aan iska leexina ilaahay aa wax leexin kara fatahaadkan rabbigaa wato ilaahay waxaan ka- ilaahay waxaan ka baryaynaa oo qofur raxiimkahay in biyaha maaragta ee, naga qabto marka insha allahu waxaan ugu baaqaynaa dadka islaamka ah meel kastoo joogo ee, in ay nagala qayb qaataan biidni illaahi annakoo yacni tarakalka inaas yahay mid dawladeed ku tushanaynin mid hay-adeed ku tushanaynin oo ah dad shacib oo ishalqaamay dhallinyar iyo odayaal ah tarakalka inana oo yahay halkaan sheegul hadda darkiisaana lama rabe saddex kaleetay way soo socdaan dow ilaa yidhaahdo sidaan keligaan iskaga bixi lahaynay mar biyihiisa dhinac iskaga marsay lahaynay tarakalka ina oo yahay annakoo isku tashanay oo shacab ah oo guriguri inaan lacag iskaga qaadna doonayno in allaalo intii in muslin oo wax ku soo darsan karto waa khayraad waan doonaynaa dadka muxsiniintana waxaan ka codsanaynaa inay nala garab istaagaan ninkii wax lagu kaalmayn karo waa minaha wax laisku darsaday ayaa wax lagu qaban karaa ummadda waxaan ka codsanaynaa islaamka inay nala soo garab istaagaan annagana insha allahu tacaala waa sidii tabartayn iyo xooggaayna waa ku dagaalamayna in aan keligii mataqaannaa xaafadda wereeriyey ee mataqaannaa markii hore wuxuu ahaan jiray keligaan in tobankii sannaba hal mar oo ay biyaha ka bataan uu soo baxa sida hadda mataqaannaa uu xaafadaha hadda u galaana uu marka hore uusan ahaan jirin ee mataqaannaa xaafadaha geesaska unbuu ka soo gala jiray hadda waxay noqotay in roob walba oo da'a inuu xaafadda ku soo dilaaco sidaa daraaddeed markaan aragnay rafaadka iyo dhibaatada iyo barakaca iyo mataqaannaa iyo dhibaatada uu geysanayo cudurrada waxaan isku xilqaannay annagoo kale ah xaafadda buundaweyn iyo mataqaannaa xaafadda hulwadaag dadkeedii waxgaradka ahaa ganacsatadii odayaashii mahadsanid bashir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duur aad kala socoteen raadiyaha cadada warkan warka xiga duhur wanaagsan